Waxaa sare u kac ballaaran laga dareemayaa qiimaha la iibiyo raashinka suuqyada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taasoo ay sababtay raashinkii la keeni jiray magaalada oo yaraaday. Haafka burka ah ayaa la iibinayaa qiimo dhan saddex iyo toban doolar halka markii hore la iibin jiray toban ilaa koob iyo toban doolar. Sonkorta haafkeeda ayaa la iibinayaa qiimo dhan sideed iyo toban doolar halka markii hore la iibin jiray shan iyo toban ilaa lix iyo toban doolar. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada magaaladaasi ayaa ka warbixiyay sare u kaca ku yimid qiimaha raashinka iyo waxyaabaha sababay.
Baryahan waxaa jiro suxurba xagga raashinka sicir barar ah ka jiro sida hadda baabuurtii isbaarooyinkii oo batay oo magaaladii wax soo galaysa jirin oo wixii baqaarada keydka wixii ku jirina oo hore u ga- hore u yaryaraadeen marka baqaarada keydka iska dhaafe kuwa kuwii hore kuwa kuwa keydka xataa waa faaro kuwii oo banaanka haba iska lehere marka waxaa dhibaatadaas keenaan waxaa waaye in isbaarooyinkii oo batay oo magaalada banaankeeda oo wada isbaara ah oo baabuurka markuu soo gaaro gudceel wixii ka dambeeya oo iska noqonayo shan beri lix beri todoba beri oo isbaara taagnaana hadda artaan wax lasoo fasaxaayo malaba magaaladii dhimeed waxay noqotay waa iska jiqi noqotay marka sidaas darteed sokortii eh, sicir barar ku darsoomay sheegii maasha loorka sokorta awalka gedayna toban iyo todoba dhibic saddex todoba toban iyo todoba dhibic afar hadda artaan loorka wuxuu haafka wuxuu sii maraya toban iyo sideed doolar waxa dhibkaas keenayna waxaa waaye in maadaama magaaladii isbaarooyinkii wixii raashinka uu magaalada ku yar tahay oo baabuurtii banaanka taagtaagan yihiin oo si sahal ayna magaalada kusoo gelaynin oo kaydadkii ay faaruq noqdeen haddii laga weydiiyo sare kaca ka jiro culaysaa ka jiro waagii hore haafka beriis waxuu ahaa jiray eh, toban iyo saddex toban iyo saddex bar ahaa jiray haddana afar iyo toban iyo baruu marahayaa dhowrkii labaatan iyo sagaal Eh, sokortoo kale waagii hore waxay ahaa jirtay toban iyo lix toban iyo lix iyo bar haddana toban iyo sideed iyo bar iyo toban iyo sideed ilaa toddoba iyo toban iyo bar uu hooseeyo qiimaheeda burka sidoo kale eh, wuxuu ahaa jiray labiyo toban toban iyo kow iyo bar haddana wuxuu marahayaa lacag dhan saddex iyo toban ilaa labiyo toban meesha ku hooseydo si uu kala u kala u kala roon yahay base qiimihiis dhibkaasna waxaa keenay eh, wadalaan waa jirtaa dhulkii isbaaraa kusoo badatay dhulkiisu waa adkaayey